markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska washingtonna toddobaadkana qodobada aynu ku wada cawayn doonno waxaa ka mid ah bal dhegaysta ka warara haddii qof uu hasaawa idinka dhexeeya inta aad ballantaan uu afar habeen marka uu ku gooyo habeen shanaadkii markaad seshaan adiga u arkaya uu qof kale amaba gaadhi kaa raaco
afar habeen markii balin la igooyo oon yaabanahay habeenkii shanaad ayaan oon xagee wax qofku sidan maxaa isbedelay habeenkii shanaad oon ishellay annagoo ballansanayn ayaan annagoo la taagan intuu baabuursee istaagaa shirka baabuurka laga fuul barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana qisadaasi iyo weliba heesta ka dhalatay iyaba yaabkeeda leh sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan haddii aad maqli jirtay qofka adduunka ugu taajirsan caawana waxaan idii hayaa bisadda amaba mukulaasha adduunka ugu taajirsan iyo weliba xaddiga lacageed ee ay haysato lacag lagu qiyaasay boqol sagaashan iyo shan milyan oo dollar haddaba su-aashu waxa ay tahay sidee ayaa lacagtaasi ku heshay iyadana inta aynu barnaamijka ku guda jirno ayaad kaga bogan doontaane caawa loo kala bixi maaye sida oo kale waxa aan meesha ka midhnaan doonin silsilad sugaaneedii arraweelo oo markana haweenkii ay arraweelo taallo hadda waa taalle
giddiheegan baan nahay taalle ay haweenkuba ku soo wada hirtaan oy soo haybiyaan baan u hagaajin doonaa
bilowna dhegaystayaal wax badan ayaynu soo maqalnay amaba ka sheekaynay dadka adduunka ugu taajirsan iyo weliba tirada lacag amaba hanti ee ay haystaan hase yeeshee adduunka ayaa yaabkiisa iska watee caawana waxa aynu wadaagi doonnaa sheekada bisadda mukulaasha amaba yaanyuurta waa qofo sida u yaqaanee adduunka ugu taajirsan iyo weliba lacagta amaba hantida ay haysataa inta ay leeg tahay kaaga sii darane marka laga yimaado lacagta ay haysato bisaddan aynu caawa ka sheekayn doonnaa sidoo kale waxay aad caan uga tahay baraha bulshada iyadoo bog ay ku leedahay instagramka ay ka raacaan amaba ay ka falowgareeyaan dad gaadhaya laba boqol iyo shan iyo soddon kun oo qof halka sidoo kale bog ay ku leedahay twitterkana sidoo kale ay kala socdaan dad kor u dhaafayo konton kun oo qof haddaba yaana sheekada idinka dilina dhegaystayaal waxaa qisadan soo akhriyey islamarkaana inala wadaagi doonaa weriyahayaga maxamed colaad xasan bal ugu horraynba aan soo dhoweeyey colaad oo qisadaha inooga warramo ninkan waxaa la yidhahdaa kaal lagakfiil baa la yidhahdaa ayaa geeriyooday toddobaadkan gudihiisa marka bisadii uu lahaa ee nolosha xeerka saraa ku noolayd ee ninkaa la noolayd ayaa laleeyahay bisadii baa dhaxlaysa waxa dhaxlaysa waa bisad bisaduna waxaa la yidhahdaa jubed magac bay leedahay marka maxamed waa ninkii xaragada u haystay ee la odhan jiray waa boqorkii dhinaca xaragada ee wadanka jarmalka u dhashay si fiican waa designer wuxuu ahaa nin dhinaca xaragada iyo ku wanaagsan dharka iyo sida loo sameeyey iyo aad u jeclaa oo lacag badan geliyey marka wax la yaab kale cabdixakiinow bisaddan waxay dhexlaysaa lacag lagu qiyaasay boqol sagaashan iyo shan milyan oo dollar hadda waa boqol iyo shan iyo sagaashan milyan oo dollar ayay dhaxalhaan u qaadanaysaa cajiiba cajiib marka say ku heshay maxamed oo lacagtan lacagtan markuu isagu dhintay unbay qaadanaysaa mise isagaa ku dardaarmay oo yidhi lacagtayda hala siiyo say say ku qaadanaysaa cabdixakiinow inkastoo dhaqanka ragabeedku iska yahayn haddii qofka xaaskiisa ama caruur caruur aanu lahayn oo ka tegin waxa ugu dhowey dhaxlaya eeyaha iyo bisaduhu ay yihiin haddana ninkan wuxuu ka dardaarmay in bisadan aanay meel cidlaa kusoo dhicin marka isaga meesha uu ka baxo waraysi uu bixiyey labada kun shan iyo tobankii ayuu ku sheegay wuxuu yidhi bisad ma hoogi doonto haddii aan anigu aan adduunkan ka tago marka sidaa ayay dhaxalku ku helaysaa cabdixakiinow lacagtan ay dhaxlaysaa badankeed inteeda badan ninkan baa ka dhintay laakiin saddex milyan oo ka mida wuxuu leeyahay iyadaa shaqaysatay
waaba bisad soo shaqaysanaysay oo aan Ha, intaasoo mar- sannadood hawlaha Marka ay- moodalka hawlaha moodalka iyo catarada la faaninaya iyo waxaan shirkadiisa ay samaynaysay ayay Yeah.
qayb ka ahayd oo sawiradeeda lagu diri jiray marka sawir kastoo lagu daro bisadaana waxbay ka ka heli jirtay milyan oo doollar bay iyadu gaaru iyada gaaru leedahay marka inta kalena isagaa inta wata kale isagaa wa tagay waan gartay maxamed dee dabcan sida warbaahintuna sheegaysay een, eh, bisadani een, ma aha uun inay dee xayawaanka ahayd lacagta imika helaya laakiinse een, warbahinta bulshada ama waxaan social media la yidhahdana caan bay ka tahay Een, arrinta ugu badan ee dadka sheekadan akhrinayay ay la- la fajaceen bay ahayd Ee, she- ee, bisadani waxay leedahay bogga twitterka oo ay bulshada kula xiriirto ilaa konton kun oo qof ayaa een, een, een, een, een, twitterkeeda ku xiran halka facebookgeeda ama instagramkeeda ay ku xiran yihiin laba boqol soddon iyo shan kun oo qof cajiiba cajiib twitterkiina konton kunoo qof iyo wax la halmaala ayaa Haa, kaga xidhan haa.
weliba follow gareeya wax la yidhaha oo followers raaca Een, marka dadkan maxay isu sheegaan ma een, ile waa xayawaan oo waynu garan karnaa bisadii ma odhanaysa ma hadlaysa Een, adduunyaduna waad garanaysaa dadka waxyaabaha xi- een, entertainmentiga ama madadaalada jecel ee, marka ay maqlaan bisad lacag leh iyo nin lacag leh bisadiisa iyo waxa oo dhan ba iska xiiseeyaan Haya, haya.
marka dadka xiiseynayaa u gala een, twitterka ama instagramka ama facebooka oo commentiyo ka bixiya waxyaabaha een, lagu soo qoro dabcan haddaan dhegeystayaasha si fiican usii kala faahfaahino eh, bisadu wax ma qori karto laakiin macnaheedu waxa weeye qof u shaqeeya oo lacagtaa bisadu ay leedahay mishaar laga siiyo ayaa u qaabilsan inuu twitterkeeda wax ku qoro ama instagramkeeda wax ku qoro marka qofkaabaa u jawaabaya isagoo ku hadlaya magacii bisada an waxaan la yaabayba een, markii ninkanoo dee dabcan sen horeba soo tilmaanay een, een, een, dadkan dharka qaabeeya amaba een, faashanka inta badan ka shaqeeya ahaa een, u geeriyooday een, oo dee da'diisu markaa sagaashan iyo- aan idhaahdo da'diisu markay ahayd siddeetan iyo shan een, in dadkii oo soo tacsiyadaynaya oo le waanu ka xunnahay oo iyada beijkeedii ama boggeedii kusoo qoraya oo ay bisadiina iyadana u leedahay jawaabaysay leedahay waad ku mahadsantihiin sidaad igu tacsiyeyseen eh, aad ii sabarsiiseen aad iyo aad marka waa waxyaabaha ugu yaabka badnaa ee sheekadan ku xiriiray ayay ahayd Wanaag. ugu dambeyn haddaan ku weydiiyey maxamed een, waxaa la sheegayaa inay tahay bisada ugu taajirsan amaba ugu lacagta badan ama ugu hantida badan adduunka Ha.
oo dabcan sagaal boqol iyo shan iyo toban bay haysataa Wa- yaa markan hore haysan jiray goobtan bisado kaloo ka horreeyey ma jireen W- waa runta een, eh, arrinta xiisaha u yeeshay sheekadan cabdixakiino waxa weeye in bisadani ay eh, record ama een, heer ay haysatay bisad hore oo curri ahaa markaa ay ka qaaday oo kaalintii koobaad hadda iyada ay ku jirto markii hore waxaa ku jiray bisad la yidhaahdo blakia oo nin britisha uu lahaa een, toddoba milyan oo bound lacag gaaraysa ayay haysatay oo sagaal dhibic shan iyo toban milyan oo doolar u dhiganta cajiib marka iyadaa hadda ka qaaday oo waxay haysataa lacagtaa gaaraysa eh, eh, eh, lacagtaa gaaraysa sagaal boqol shan iyo tobanka eh, milyan bay haysataa dollar oo markaa bisadaa horena milyaneer bisadaa bay milneer bay ahayd middanna waa milneerkii milneerka ka qaaday Cajiib.
rekodka ka qaaday dadweynihiibaaba qaarkood baan weligood malaayiin arag iyadana bisadeen intaasoo milyan bay haysaa adduunka ayaa kiisane.
waa lana kala nasiib wacan yahay Waa la kala jebiyey. aad iyo aad baan kugu mahad celinaya maxamed colaad aad baad u mahadsantaa cabdixakiin aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed colaal xasan loo wada joogay malaayiintaasi doolar iyo weliba bisadaasi halka ay isla gaarhaan mar kale ayaan dhammaantiinba idin leenahay cawaysin wacan oo wanaagsan ugogoyay gablada ugoyo gamugasi
sidii dhegaystayaal aad barnaamijyadii cawayska washington ee toddobaadyadii horeba aad ku soo maqasheen waxay inoo socotay silsilad suugaaneeda arraweelo oo dhex maraysa ragga iyo haweenka oo labada dhinac kala taageersan waxaanay toddobaadkii hore inoo maraysay iyadoo nimcahana abakoroo hargeysa joogta ay arraweelo fariin ugu soo dhiibtay haweenka islamarkaana ay tixdeeda nimco ku soo afmeertay haddeera halkeedii habla doori galayaan iyadoo intaasi kadibna uu tixda nimcahana abakor uu jawaab ka soo bixiyey maxamed cumar mutanabi oo isna ku sugan dalka jabuuti kaasoo canaan ragga dusha ka saaray islamarkaana ku wargeliyey in haweenkii ay baraarugeen hurgumooyinkiinay ku hagaastay maatidu ka hafeefta dumarkii hablihii aqoontiyo loo dhigay higaadiya hal abuurna wou kacay islaamuhuna hiiliyo guubaabo hoosay la hareera joogaan kuwii hoydayba u daran arraweele heeriyo habaaskay qudheedii hoydaa ka haysaa hoydaa ka haysaa ilkiyo hoggii baa laga soo hanjabayaa ragow laysu habar wacay ragga uu la isku habar wacay marka uu mutanabi yidhi waxaynu sugaynayba waxay ahayd raggu waxa ay yeelaane balse xaal sidaasi ma noqon ee waxaa habar wacashadii kaga dhabeeyey haweenkii oo waxa iyaduna tix ay u bixisay hiilkii arraweelo magaalada hargeysa ka soo dirtay sagal xuseen huriye waxaanay sagal tixdan ku tilmaamaysaa in haweenku guddigood ay hiil wada yihiin islamarkaana ay taallo haweenku ay ku hirtaan arraweelo ay u dhisi doonaan waxaanay tixdeedii ku bilowday maansahaadinteediyo mebilkeediin heesteed murtihoga tuskeediyo holashada tixdaydiyo hawraarsan curinteed ka hargale warkeede balse waxa ii howlo hurdo iga dhaar joon hayn waayey jiifkii raggan hawla duunyiyo ku haleeyey xaajaba in ay hufaanoy hadafkeenna nololeed macnaa nagu hagaanoy hormood macnaa nagu hagaanoy hoggaanoo ahaadaan oo hoos u laabtoo hankoodii daciifoo xilkoodii haleeyo hongo nagu macsuumoo dhabeeshii haweenkiyo arraweelo hiifoo hoy isu habar wacanayo hoygeedii weeraray afartaa habeeyo hilinkeedii mariyo ku hubsaday halkii aan u hibee lahaayo waan u hooda sheegtay andayo hareer kale haaneyda gees kale horta inaan rageedow inta aad halbowlaha boqontayada heerteen intaad hooto daraniyo halgaadaan go-ayniyo raadaan hadhayniyo haaraan ba-ayniyo habaas aan tirmayniyo nimanyahow hantaaqiyo intaad huq iyo ciil halis noo qorshayseen inta jiirka hooyo iyo hilbihii walaalnimo hal ku dhaafi weydeen inta aad hormood dumar sharaf lagu hagoogo qurux iyo hubqaad loo sida dhiraha hawdo hamashku ah caleentii ka hiraysa meel dheer bahda habar dugaaga iyo haadda aad u loogteen isna aanan hadal hayn tiro laguma helaye qarniyada hayaamiyo sabanada huleeliyo hilaal laga yimaadiyo waa hore wixii tegay haddaad haysataan ood qabtaan hibashadiisii ma heshiini doonee hiyigiina geliyo haabkana ku haystoo ka dhig lama hilmaamaan afartaa habeeyo hilinkeedii mariyo ku hubsaday halkii aan u hibee lahaayo waan u hooda sheegtay andayo hareer kale haneedo gees kale hodantii gabdhaha iyo haleeyadii u weynayd hujuumkiina ba-an iyo dhibkanaad ku haysaan hanaqa iyo laabta ka hafeefanayee haddaydan ka daynayn waxba ma habranayno hagran mayno jeerno hiilka arraweele hareer taagan baan nahay giddi heegan baan nahay taallo ay haweenkuba ku soo wada hirtaan oy soo haybiyaan baan u hagaajin doonaa gacmahana halkaasaan uga haadin doonaa halkaasaan had iyo jeer habeenkiiyo dharaartii uga heesi doonaa waa hagaag dhegaystayaal waa inoo toddobaadka dambe iyo weliba cidda kubadda sii wadata waxaana dhegaystayaal laga xasuusunay in haddii aad hayso tix aad silsiladan kaga qayb gelayso aad noogu soo hagaajin karto ciwaanka somali at v o a news dot com markana dhegaystayaal qaybtii hal abuurka iyo heesaagaynu gudbaynaaye bal ka waran haddii qof aad sheeka wadaag tihiin ama uu hasaawaydii ka dhexeeyo inta aad ballantaan waa afar habeen oo dam ah inta uu ballantii ka soo bixi waayo oo uu kuu jaro kadibna markii aad habeenkii shanaad iseshaan uu haddana indhahaaga oo shan ah hadda waa indhahaaga shana uu gaadhi kaa raaco ama uu qof kale kaa raaco sheekadan oo ah qisa dhaba ayay markii dambe ay ka dhalatay heesta ixtiraam gobaad ee qaado fanaanadda xabiibe xasan tuuxow iyadoo heestana uu curiyey abwaana barre maxamed fiido oo ku magac dheer leento oo ah abwaana mullaxan iyo weliba musishan oo isla qisadani ay isaga ku dhacday waxaana qaybtani noqonaysaa qaybtii labaad ee waraysi dheer uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaana barre maxamed fiidow dabcan horaanu tilmaamo dee heesaha iyo sugaantaad samaysay mid iyo laba ma aha waa dabcanna dee badankoogaan odhan karaba aad bay caan u noqdeen heesta haddaynu gaar soo qaadanno iyadana ixtiraam gobaad ee ay qaado fanaanada xabiibe xasan tuuxow iyada heestaasi ereyadeeda iyo siday ku timi taasi waxay ahayd markii aan maxaan ku yidhaahdaa jacaylka qaangaaday kuna aan ku qaangaaray suugaantiina ku qaangaaray haye jacaylkiina ku qaangaaray runtii gabar run aan u jeclaaday oo meel sare aan isla gaarnay markii aan iska guursan rabnana erayadeeda kelmad kastoo kamid iyago waxbay tilmaamaysaa runtii marka aada bay u weyntaa lama soo koobi karin taasina jacayl runa hoo itaabtay ahayd waa garta maxaad ka wadaa ereyadeeda mid kastaa jacayl rumay tilmaamaysaa haddaynu gaar soo kelmad kastoo soo qaadata baydadkeeda kamid ihi waxay samaynaysaa wax dhab ah waxaa ku jira hadda kan magaca aad soo qaadatay heesta miraheedu waa gabay ixtiraam gobaad iyo wanaag baan isku ogeynay eed gashaye waxaa kuugu wacan waa afkala qaad wanaaggii iyo jacaylkii eed weyn ee qofka gasho ka muuqda ayaa ayaa ayaa dhacday oo oo lagu naxay ayay ka turjumaysaa waan garta indhahaagoo shanaada adaa iskay baray ee naf lagugu aaminay ada saaray Gabadha oogada ayadaa i baratay marka ayadaa i baratay runtii intay ii timid ayadaa i baratay oo igu bilowday sheekada Mar- indhahaaga oo shanaadaa kaa iskay baray naf lagugu aaminay adaa saaray oogada adigoo axdiga adigaa axdiga qaaday oo waan adkayn yiriya si uun ii gal aadmiga adaan kaaga soo go-ay
ixtiraam gobad iyo wanaag baan isku ogayne ixtiraam gobad iyo wanaag baan isku ogayne eed gashay waxaa kuugu wacan waa afkana qaadine eed gashay waxaa kuugu wacan waa afkana qaadine indhahaaga oshanaaba kaa iskay baraaye naf lagugu aaminay aba saaray ogadaaye adiga axdiga qaadayo wanarkay yidhiye si uniga ladniga adan kaga soo goaye si uniga ladniga adan kaga soo goaye
ereygaasaan doonaya inaynu ereygaasaan doonaya inaynu gaar ugu hakanno si uun iigal aadmiga cadaankaaga soo go-ay n ma la odhan karaa waa halkii ugu dambaysay qofku uu gaadho halkii ugu dambaysay ee qofku go-aan qaatay oo dad rag badan baa jacaylka ugu dhintay waan xasuusta aniga runtii waana jacayl badnay aniga markii la markii lasoo cilmi dhoodhari aabihii jacaylka allah u naxariistay markii laga soo tago waxaan u malaynayaa jacaylka dadka afgaaniyiintaha horta ugu badan dadkiinan kale waxayna shuqulkuma laha hadal hadal hadal jacayl baa leh erayada ka keenaya maxaa cali kaariye ilaha u naxariistee ayaa nambarka koowaad ahay nambar labana waxa ahaa maxamuud bukaali waan gartay kelmadan marka si uun iigal aadmiga adankaaga soo go-aya go-aan buu soo qaatay gabar kale inaanu guursanin Wa- wa- marka miisaankaas waa eegi kartaa kelmad aad u- aad iyo aad aad iyo aad waxaa waxaa kaloo ku jira ege- ereyada bayd walba sidiisa ugu taagan yahay haye wuxuu ku leeyahay sidaad ii gashaan weli ogow uurka ku hayaaye afar goysmo waxaa iiga daran aadigii dhacay arrintaas arrin sirho aad u weyn wey
sidaadii gashaan weli ogow uurka ku hayaaye sidaadii gashaan weli ogow uurka ku hayaaye afar goysma waxaa iiga daran abigii dhacaye afar goysma waxaa iiga daran abigii dhacaye
afur goysmadaasi markaa maxay ahayd afar habeen markii balin la ii gooyo oon yaabanahay haye habeenkii shanaad ayaan oon war xaggee wax qofku sidan maxaa isbedelay waa dad habeenkii shanaad oon ishellay annagoo ballansanayn ayaan annagoo la taagan intuu baabuursee istaagaa shirka eh, baabuurka laga fuuray waa la allah u raacay barakeeye in guursadaan u malayna ninkaas waagidan adigoo arkaya saa u soo taagan baa gaari lagu dhacay ahe marka afartii goysma dhibkeeda tanaa ka daran caadigan dhacay gurmiga intaan oo dhacay waxaa waaba ka mida baydadkeeda mhm eh, markaan intaa oo dhan soo calaacalo ayaa haye waxaa ku jira ma- maxaan aamusnaadaa wadnahaad iga taalaaye qalbigaygan iga taa aduu sida maqaar baas hadal ma marka aamusnaan ma jirto qalbigii baa la degayba mar hadday waxaasoo dhanna soo dhacan
Ah, maxaad aamusi kartaa lama aamusi karo waa ixtiraam gobeed marka waxay ka mid tahay heesaha iyadu si kale kuma garantida jacaylku saa uga tifiq leeyahay ee laga dardarsanayo wadana saan ugu baahi baad ka garan kartaa aad iyo aad waa codka xabiiba xasan tuuxow iyo weliba ereyada barre maxamed fiidow dhegeysi habboon
ixtiraam gobad iyo wanaag baan isku ogayne ixtiraam gobad iyo wanaag baan isku ogayne eed gashay waxaa kuugu wacan waa afkana qaadine eed gashay waxaa kuugu wacan waa afkana qaadine indhahaaga oshanaaba kaa iskay baraaye naf lagugu aaminay aba saaray ogadaaye adiga axdiga qaadayo wanadkay yidhiye si uniga ladniga adan kaga soo goaye si uniga ladniga adan kaga soo goaye urka ku hayaye sidadii kashan weli ogon urka ku hayaye afar goysma waxa iiga taran aabigii dhaxaye afar goysma waxa iiga taran aabigii dhaxaye sidadii kashan weli ogon urka ku hayaye sidadii kashan weli ogon urka ku hayaye afar goysma waxa iiga daran abigii dhaxaye afar goysma waxa iiga daran abigii dhaxaye indhahaaga oshana ada kaa iskay baraye naf lagugu aaminay ada saaray oogadaye adiga axdiga qaadayo wanadkan yidhiye si uu ninka ladniga adan kaga soo goayo si uu ninka ladniga adan kaga soo goayo maxalla musnada wadnahad iga tahalaye maxalla musnada wadnahad iga tahalaye qalbigaygan edabtaa adow sida maqarbaase qalbigaygan egartaa adow sida maqarbaase maxalla musnada wadnahad iga tahalaye maxalla musnada wadnahad iga tahalaye qalbigaygan egartaa adow sida maqarbaase qalbigaygan egartaa adow sida maqarbaase indhahaaga oshanaaba kaa iskay baraye naf lagugu aaminay aba saray oogadaye adiga axdiga qaadayo wanagtay yidhiye si uu ninka ladniga adan kaga soo go'aye si uu ninka ladniga adan kaga soo go'aye
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gebagabayn doonaa barnaamijkii cawayska washington ee toddobaadkan tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
qofka biyaagyalan haddana ooman baan ahaye qofka biyaagyalan haddana onqabaan ahaye iddishay hadmuu iman nabsada guruursataa weye iddishay hadmuu iman nabsada guruursataa weye indhahaaga oshana ada kaa iskay baraye naf lagugu aaminay ada saaray oogadaye adiga axdiga qaadayo wanadkan yidhiye si uu ninka ladniga adan kaga soo go'aye si uu ninka ladniga adan kaga soo go'aye